ilmahaas xaruumihii lagu xarayn lahaa oo lagu dhaqan celin lahaa dowladdu waa diyaarisa shabaqlayaashii lagu gur lahaana waa la diyaariyey culimmadii tarbiyayn lahayd oo dhaqanka xun ka beddeli lahayd oo dhaqanka wanaagsan ku hagi lahaydna waa la diyaariyey shaqadaas waa shaqo bilaamaysa dhowaan adinka marka cunugga wax kaa maqlaaya ama aad celin karto dowladdu canaantaad adigu mataqaanaa ku samayn lahayd ama ay ku lahayd in lagu sameeyo armay dhaafsiisaa haddaad is leedahay adigu ku hormar adigu canaantiisa ku hormar adigu dhaqan celinta cunuga ku hormar adigu gacanka qabadkiisaad leedahay waalidkiiaad tahay ku hormar haddiise aa ku hormari weyso oo isagoo falalkii gacmaha kula jira annaga aan qabanno qofta soo daba kacda macnaheeda waxaan u fahmaynaa inay tidhi dalka soo dil oo soo dhac saasay u eg tahay waa ogeed inuu dhibaato samaynaayo maadan celinayn annagaa kuu nimidoo ku nidhi celi oo maada celinaysid ma celinaysid haddii la qabto la iska qabtana waa daba taagan tahay soo dhibaato ma ahayd dhibaataad ku taha bulshada